alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay ahlusunna waljamaca waxyaalihii ay ka rumaysnaayeen maalinta yowm alaakhir oo ah ka bilaabanaysay geerida iyo wixii ka dambeeyey ilaa intay qiyaamaha weyni uu ka dhacayo iyo wixii dhacaya ilaa inta jannada iyo naarta la kala gelayo marka wuxuu inoo sheegay sheekhu in qiyaamihii weynaa uu dhacayo ee ilaahay uu kitaabkiisa kaga warramay rasuulkiisa moxamedina uu ka warramay culimada muslimiintuna ay ku ijmaaceen oo dadku ay qubuurta ka soo kacayaan oy rabbi xaggiisa u soo kacayaan iyagoo kabala oo qaawan oo buuriye qaba halkaasaynu marayn watadnuu minhum ashamsu cadceeddina waa u soo dhowaanaysaa wayuljimuhum waxaana xakamaynaya alcaraqu dhididkii ayaga ka dhacay ayaa xakamaynaya fa tunsabu waxaa la oogi oo markaa la taagaya almawaasiinu miisaanadii fa tuusanu bihaa dabeedna waxaa lagu miisaamayaa acmaalulcibaadi addoommada acmaashoodii iyo wixii ay qabanayeen intay adduunyada joogeen ayaa lagu miisaamayaa waxa uu sheekhu leeyahy raximah allahu tacaala maalintaa marka la soo saaro iyaga oo kabano oo qaawan oo buryo qaba bannaankaa la soo joojiyo waxaa u soo dhowaanaysaa cadceeddii oo mayl qadarkii ayay u soo gaadhaysaa waana sida uu sheegaya xadiidka saxiixa ee imaamu muslim uu warinayo iyo xadiida kale ee faraha badan ee koy bukhaariyo muslimba ay warinayaan xadiidkii hore muslim warinaya miqdaad ibn aswad wuxuu leeyahay rasuulka ayaan maqlay oo leh cadceedda ayaa soo dhowaanaysa maalinta qiyaamo khalqiga ayay u soo dhowaan mayl qadarkii ayay markaa u ima mayl qadarkii ayay u imanaysaa masaa'ilina xadiidka wariyay wuxuu lahaa inuu maylkii yahay masaafada ahaa iyo inuu yahay kan lagu indhakuusho yacni intaa in leeg ayay u soo jirsanaysaa ma kala garanaya buu leeyay labadaa kuu yahay nebiguna ma sheegin dabeetana dadku waa dhididayaan oo qadarkii acmaashooda ayay ku dhididayaan sida xadiidka kale sheegaya abu hureyre laga warinaya bukhaariyo muslim ay warinayaan dhididku wuxuu dhulka hoos u galayaa toddobaatan dhudhun kadib ayuu ku soo noqonaya ayuu markaa xakamaynaya markaa dadka waxaa ka mid a miduu kuraamaha u gaadhi waxaa ka mid a miduu jilbaha u gaadhi miduu halkaa gunti xudhka u gaadhi miduu xakamayn xakamayno markaa ilaa halkaa afka ee xakamaha war falaska lagaga xidho uu u gaadhayo ayaa ka mid a markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa arrimaha markaa inoo sheegay marka cadceedda maanta iyadoo intaa inaga fog sidaa kulaylkeedu u daran yahay ayaa maalinta qiyaamaha la keenayaa miilkaa in leeg loo keenayayo ama kaa lagu inakusho ama miilka masaafada ayaa loo keenayaa waxaanaynu ognahay hadday in yar ka soo dhowaan lahayd cadceeddu halkaa ay taagan tahay yacnii inay waxa la yaaliyo waxaa dhulka ku jira oo dhan ay wada gubi lahayd ay wada olorin lahayd laakiin maalinta qiyaamaha halkaasaa loo soo joojinaya dee dadkan marka lasoo xashriyana quwadda ay hadda leeyihiin malahe mid ka weyn ayay leeyihiin iyo adkaysi ka badan adkaysigan ay leeyihiin waayo waxay taagnaanayaan konton maalmood ayay markaa cadceed taagnaanayaan oo hadh iyo wax la cunaya iyo wax la cabaya midnaba anij iyo yacni muddo ka badan ayay markaa halkaa taagnaanayaan hadday iminka masalan muddo yaroo ama dhowr cisho ay taagnaan lahaayeen cadceed oo anay wax cunaynin oonay waxba cabaynin suurtagalum ay ahaateene waa ay dhimanayaan laakiin maalinta qiyaamaha konton kun oo sannadood ayay taagnaanayaan oo aanay wax cunaynin oo aanay wax cabaynin oo aan harjinaynin ciddii ilaahay markaa isagu u hareeyo mooyaane marka arrimaha aakhirana arrimaha adduunyada way ka duwan yihiin loogama qiyaas qaadan karo marka cadceedda ayaa loo soo dhowaynayaa waxaana markaa xakamaynaya ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo dhididkooda ayaa xakamaynaya oo markaa halka ugu sarraysa ee uu gaadhayaana waxa weeye waa halkaa markaa inuu afka u gaadho oo uu xakameeyo markaa sida xadiidku inoo sheegayey qaaruu markaa kuraamaa u gaadhi baa jira qaaruu markaa jilbaa u gaadhi qaaruu markaa guntiga u gaadhi iyo kuwa uu xakamaynayo ayay u qaybsamayaan lamana odhan karayo oo sideeba markaa haddaynu imka masalan biyo oo kale inagoo meel taagan dee ay biyo ama daadinoo soo wada galaan dadka isu meelunbuu isu taagayaa dadka iyagoo wada bannaan taagan ayaa haddana ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa midna uu intaa u gaadhaya oo markaa usaa u xakamaynaya midna markaa halkaa kuraamaha uu u gaadhaya oo arrimaha qaybiga ah siiba markaas wixii markaas aakhire ah waxaa waajiba inaan markaa rumayno oo aynaan kayfa aynan odhaninoo qaabkeedu waa si aynaan odhan waayo waa shay markaa caqliyaalkeenna ka dambeeyo oo ka horeeya oo aynaan gaadhaynin oo waxii markaa laynooga warramayun inaynu markaa ka rumayno ayta laakiin kayfa iyo qaabkeebu markaa waxaas ku ahaanaya inaynaan odhanin ayaa laga maarmaana waxaa jira markaa sida nebigu sala allahu calayh wasalam inoo sheegay dad maalintaa iyaga had la siinayo oo aan cadceeddaa lagu soo dhowaynayo aan iyagu arkaynin sida toddobadii xadiidku inoo sheegayey imaamkii caadilka ahaa ee markaa dadka muslimiinta madaxda u ahaa ee cadaaladda u sameeyey ee xaqa markaa ku xukumay iyo ninkii qofkii dhallinyarada ahaa ilaahay daacadiisa ku barbaaray iyo ninkii qalbigiisu masaajidan ku xidhnaa iyo labadii qof ee ilaahay dartii isu jeclaaday ee jacaylka ilaahay ku kulmay kuna kala tegey iyo ruuxa ninka ahy ay u yeelatay ruux dumara gabadhiba iyana waa la mid baa layidhi mansabka iyo jamaalka u saaxiibka ilayidhi ilaahay baan ka baqanaya iyo qofka sadaqaysa sadaqo ee weliba qariyey ee aanay markaa bidixdiisu ogaanin waxay midigtiisu bixinayso iyo ninkii markaa ilaahay xusay isagoo khaali hor cidinla joogin ee dabeetana indhihiisi ay shubmeen kuwaas iyo kuwo kala fara badan oo xadiidu ay sheegtay ayaa markaa ka mida kuwa loo hadhaynayo hadhka loo hadhaynayaana hadh ilaahay markaasuu abuurayo weeye ee macnaheedu maaha ilaahay ayay markaa cadceedu qabanaysaa dabeetana isaga ayaa la hoosgelayaayo la hadhaysanaya macnaheedu maaha hadh markaa ilaahay uu abuurayo weeye maalintaa markaa dabeetana arrimahaasi ay dhacaan ee cadceedana sida loo soo dhoweeyey dididkuma xakameeyo fatunsabu lmawaasiin miisaanadii ayaa markaa iyadana la dhigaya oo la oogayaayo halkaas ayaa la keenayaa waxaana lagu miisaamayaa acmaasha addoommada ayaa lagu miisaamayaa markaa sheekhu waa jamciye oo mawaasiin buu ihi waa miisaano aayad qur-aanna saas ayay ku soo aroreen wanadacu lmawaasiina alqisa liyowmi alqiyaama in markaa miisaana xaqa maalinta qiyaamaha la dhigayo ayaad iyo axaadiis markaa iyagoo mufrada uu ku soo aroorayna ayadana waa jiraan oo masalan xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam leeyahay laba kelmadood oo allah raxmaana loo jecel yahay oo carabkana ku fudud oo miisaankana ku culus subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim wey miisaan qura ayuu markaa sheegayaa markaa culimmada qaarkood waxay lehen waa miisaano fara badan oo markaa dadka lagu miisaamayo ummadihii ayaa markaa miisaano kala yeelanaya oo addoommadii baa miisaano kala yeelanaya oo miisaanadu way fara badan yihiin culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin me miisaanku waa mid qura uun laakiin waxaa loo jamcinaya waxa weeye waxaan mawsuunka ahee la miisaamayo ayaa markaa isagu tiro badan xaggaa iyadoo laga eegayo ayaa markaa la jamcinaya oo markaa jamaca iyo kooxda looga dhigay culimada ahlusunna waljamaaca ama salafgeennina waxa ay qabaan markaa miisaanka sugitaankiisa sida markaa aayaadkaasina ay ugu soo arooreen axaadiida markaa mutawaatirka ee xadka tawaaturka gaadhayna ay ugu soo aroortay ahluxaqa iyo markaa ahlusunna waljamaacana sidaasay markaa ku kulansan yihiin waajibna ay tahay in la rumeeyo inuu yahay markaa miisaan xaqiiqi ah oo markaa xisi ah oo markaa labadii kafadood leh oo carabkii markaas leh sida axaadiida saxiixa ay inagu soo aroortay xadiidkii saxiixa ahaayee nebiyulaahi muuse markuu lahaa i bar waxaan kugu xuso oo aan markaa kugu baryuu lahayaa muusa qul laa ilaaha ila allah ee uu yidhi rabbi ow dee dadka oo dhan baa leh ee uu lahaa yaa muusa samaawaadka toddobada iyo kuwa camireen aniga ahaynba kafad haddii la saaro laa ilaha illa ana kafad la saaro laa ilaaha illa allah ayaa markaa ka xoog badanaysa oo la kacaysa iyo si axaadiid aynu tilmaami doonno oo ayana bitaaqa mid loo soo saarayo oo acmaashiisii waraaqo fara badan oo laga qorayna mid la saarayo yacni laa ilaha illa allahna mid la saarayo oo dabeetana ay ka xoog badanayso yacni waa markaa miisaanka xaqiiqiga ah weeye ee markaa carabka iyo labada kafadoodba markaas leh muctasile iyo markaa kuwo markaa ahlufiraqa lumay ayaga ayaa qabay inaan miisaan xaqiiqiga aanu jirin ee uu markaa noqonayo cadaaladii oo la sugayo un inay markaa noqonayso miisaanka markaa cadaaladii ayuunbaa laga cabiraya taa markaynu ka gudubno waxa uu yihi sheekhu waxaa la miisaamayay acmaashii addoommadu ay qabanayeen ayaa la miisaamaya oo labadaa kafadood la saaraya oo wixii wanaagsanaa ay qabanayeenna kafad baa la saaraya wixii xumaayay markaa samaynayeenna iyadana kafad ayaa la saaraya oo sidaasa waxaa loo miisaamaya uu yahay acmaashii oo haddaba haddii la yidhaahdo acmaashu dee wasfi bay ahayd markaa qofkan caamilkaa ku qumsanoo isagu uu la imanayo oo aan ka baxsanayn jismi iyo markaa wax jirahoo la miisaamo may ahayn taasna waxay yidhahdeen culimmadu ilaahay baa acmaasha maalinta qiyaamaha asaami iyo jir ayuu u yeelayaa dabeetana sidaasaa lagu miisaamaya ilaahay markaa awooddiisana qariib kuma aha masalan geerida oo kale maalinta qiyaamaha inta suuro wan loo soo yeelo ayaa jannada iyo naarta dhexdooda lagu gowracayaa waa saasoo kale ayay markaa acmaashana ay la mid noqonaysaa ilaahay baa jismi markaas la arkayo oo kale ayuu ka soo dhigaya dabeetana miisaankaa xisiga ah ee muuqda ayaa la saaraya waxa kale oo markaa halkan sheekha hadalkiisa inooga muuqanaya in waxaa la miisaamaya camalka uu yahay khayr iyo shar midku doonaba ha ahaadee waayo waana sida qur-aanku tilmaamaya yowmaydin yasru naasu ashtaatan liyuraw acmaalahum faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara waxaan la miisaamaya markaas waa camalkii khayr iyo sharka uu doonaba ha ahaadee sida nebigu sala allahu calayhi wasalam tilmaamayana xadiidka aynu sheegnay laba kelmadood oo ilaahay xaggiisa loo jecel yahay oo caraba ku fudud oo miisaanka ku culus waa subxana allahi bixamdihi subxaana allahi alcadiim weeye xadiidkii markaa bitaaqada ayaa ka mid a in nin maalinta qiyaamaha la keeni doono acmaashiisii oo markaa sijilaad iyo markaas waraaqa ku qoran la keenayo sagaal iyo sagaashan gaadhaya mid walibana markaa inta markaa ishu ay qabanayso in leeguu gaadhayo dabeeto waa la qirsiinaya oo waxaa lo leeya waxaa soo maad samayno waxaa soo maad samaynin markaasuu odhanaya haa wax cudurdaara ama wax xasanood leedahay ma jiraan wuxuu odhanayaa laa yaa rabbi dabeetana waxaa wuxuu la odhanayaa ilaahay alla wuxuu ku odhanayaa balaa xasano ayaa agteeda kuu sugnaatay bidaaqa iyo warqad yar ayaa la keeni oo ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamadan rasuulu llah markaasuu odhanaya yaa rabbi ma hadihi lbitaaqa maxay tahay markaa warqadan yar iyo waraaqahan faraha badani wuxuu odhanayaa lagu dulmin maayo tanna markaa taadi weeye oo laa ilaaha illa allah iyo tawxiidkii ayaa kugu qoran tanna markaa kuwan faraha badanna dembiyaalkii ayaa kugu qoran dabeeta waraaqihii faraha badnaana kafad baa la saaraya bitaaqadiiyo warqadii yaraydna kafad baa la saaraya dabeetana wax alla wixii faraha badnaa o dham kor ayay u kacayaan bitaaqadiina markaa way cuslaanaysaa marka kaa hore markaa wuxuu inoo tilmaamayey in waxaa la miisaamayey markaasay ahaayeen acmaashii kanna wuxuu inoo tilmaamaya xadiidkana in iyadana waxaa la miisaamaya xaashiyaha ay yihiin xadiidkana imaamu axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo xaakim ayaa warinaya sheekh albanina markaa saxiixadiisa ayuu markaa isaguna ku tasiix yeelay in bitaaqada iyo xaashiya markaa la miisaamaya axaadiidkaasina ina tusinaya axaadiid kale ayaa jirta oo ayaduna ina tusinaysa in waxaa la miisaamaya uu yahay qofka lafdiisa ayaa la miisaamaya sida ilaahay leeyahay ulaaika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim waliqaa'ihi faxabidat acmaaluhum falaa nuqimu lahum yowma alqiyaamati wasna inaan maalinta qiyaamaha wax wasana iyo wax miisaano aan markaa loo yeelaynin iyo xadiidka isagana saxiixa ah ee imaamu axmed markaasu warinayo ee waana sanadkiisu waa xasan baan leeyahay ibnu mascuud oo markaa caday markaa geedcaday ka goosanaya ayaa waxaanay ahayd ninay labadiisa dhun aada iyo laxaad ay markaas u dhudhuuban yihiin ayuu ahaa oo dabayshu ay dhaqdhaqaajiso dabeetana isagoo geedcadaygii soo goosanaya ayaa dabeetana dabayshii dhaqdhaqaajisay markaasay saxaabadii ku qosleen markaasaa wuxuu nabigu yidhi maxaa ku qoslaysaan markaas inay ninkaa cabdillahi bin mascuud minja dhuudhuubnaantiisa ay dabayshu markaa dhaqdhaqaajinayso ayaanu ku qoslaynaa markaasaa wuxu uhi waladii nafsii biyadihi lahumaa fi lmiisaani asqalu min uxud ilaaha ay nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee labadiisaa lugood iyo labadiisaa dhudhun ee iminka ay dabayshu markaasi u leecleecinayso ee aa idinkuna ku qoslaysaan miisaanka maalinta qiyaamo way kaga culus yihiin buurta uxud la yidhaahdo markaa buurta uxudna waa silsiladanoo markaa goli sidaasoo kale ah weeyo oo markaasi ay isugu xidhan buurtaa way ka culus yihiin baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi markaa in qofkii la miisaamayo oo markaa ibnu mascuud ay markaa dhudhumadiisaasi ay ka cuslaanayaan uxud ayay kaasina ina tusinayaan iyo xadiidkii kale isagana saxiixa ahaa maalinta qiyaamaha waxaa lala imanaya birajuli samiin nin shiris falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda oo dabeetana garab kaneeco aanu dhigmaynin markaa saddex arrimood baynu haynaa waxaynu haynaa iyadoo la miisaamayo camalkii iyadoo la miisaamayo waraaqii camalka lagu qoray iyo iyadoo qofkii la miisaamayaba markaa culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen dadka qaar baa camalka loo miisaamaya qaar baa waraaqa loo miisaamaya qaar baa isaga lafdiisa la miisaamaya sida axaadiidu aynoo sheegtay oo markaa axaadiida waxay ku jamciyeen aayaadka dadka ayaa midba cidba si loo samaynaya culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen maye camalka ayaa la miisaamaya camalkiina saxaabdan iyo waraaqahan ayuu ku qoran yahay oo lagu miisaamaya yacni sida nusuusta marka loo fiirsana waxaa la miisaamaya markaa waa camalka oo saxaa'iftii acmaashiisa lagu qoray baa loo miisaami qofka lafdiisana markaa waa la miisaamaya wuxuu sheekhu uhi watadnu minhum shamsu cadceedda ayaa u soo dhowaan dadka maalinta wa yuljimuhum waxaa xakamaynaya alcaraqu dhididka fa tunsabu waxaa dabeetana la oogiyo la dhigaya almawaasiinu miisaanadii fa tuusaru bihaa waxaa lagu miisaamaya acmaalucibaadi addoommada acmaashoodii ay qabanayeen ayaa lagu miisaamaya faman haqulat ilaahay wuxuu ihi qofkay fududaa cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrku fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaanay weeye waman khafadka ay fududaato mawaasiinuhu waxyaalihiisa loo miisaamayo ee khayri fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye khasiruu anfusahum nafooda khasaariyey fii jahannama naarta jahannama la yidhaahdaanay khaaliduuna ay ku waarayaan marka waxa uu sheekhu inoo soo qaatay laba aayadood oo markaa dadku maalintaa marka loo miisaamo acmaashoodii sida ay kala noqonayaana aayadda hore ilaahay waxa uu leeyahay labaduba waa suuratu lmuuminuuna way isku xigaan ilaahay wuxuu uhi qofka ay cuslaato mawaasiinu waxyaalaha loo miisaamayo ee acmaashiisa iyo saxaa'iftiisaasi khayrka haye wanaagsanaa qofka ay cuslaato ee ay ka rajaxnaatay ka cuslaato waxyaalihii markaas xumaa kuwaasi ilaahay waxa uu leeyahay waa kuwa liibaanay ee markaa wixii ay ka cabsanayeen iyo naarna ka badbaaday janno iyo wixii ay doonayeenna markaa ku guulaystay weeyaan markaa sida macruufkaana yacni waxa weeye qofka wanaagsanna wixii si wanaagsanaabaa cuslaanaya wixii kalena way fududaanayaan sida maanta inagu aynu wax ku miisaano culimada qaarkood baa sidaa yar kala gediyey oo yidhi maye kuwan liibaanay acmaashooda wanaagsan baad kor maraysaa wixii xumaano markaa hoos ayay marayaan laakiin culimmadu waxayna leeyahay sidan daahirkaa markaa inaguba aynu naqaano inay taa weeye waxaana daahirkaa looga weecin karaa un dee daliil tusinaya arrintaa marka la helo wax daliilahoo gaaroo taa tusinayaana ma jiro bal adiladu markaas waxayna tusinaysaa inay warqadii aan keliyahaydna cuslaanayso wixii kalena ay fududaanayso markaa waxyaalihii loo miisaamayey ee khayrka ay qofkii cuslaato waa kuwa liibaanay ayaa ilaahay yidhi ee ku guulaystay markaa wixii ay doonayeen wixii markaa ay ka cabsanayeenna ka badbaaday waman khafad mawaasiinu qofkay cuslaa fududaato waxyaalihii khayrkiisa iyo wanaaggii loo miisaamayay qofkay fududaatana ilaahay wuxuu leeyahay kuwaasi waa kuwa nafahooda khasaariyey ee nafahoodii khasaaray weeye waxaanay naarta jahannamo la yidhaahdo ayaanay markaas ku waarayaan adduunyadii intay joogeen markaa waxba kamay qabsanin nafahoodiina markaa waa khasaareen ayaguna waa khasaariyeen nafahoodii waa waayeen waana khasaareen faman haqulat qofkay cuslaata mawaasiinu miisaanadiisa iyo waxyaalaha loo miisaamayay ee khayrihi fa ulaa'ika kuwaasi hum ulmuflixuuna kuwa liibaanay weeye waman khafadka ay fududaato mawaasiinu waxyaalaha loo miisaamaya ee khayrihi koy fududaatana fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa khasiruu anfusahum nafahooda khasaariyee waaye ama nafahooda khasaariyey fii jahannamo naarta jahannamo laydhaana khaaliduuna way ku waarayaan wa tunsharu waxaa dabeetana la fidinayaa addawaawiinu diiwaanadii ayaa markaas lasoo saaraya wahiya dawaawiintaasina saxaa'ifu alacmaali acmaashii ay qabanayeen xaashihii lagu qoray weeye fa aakhidun fa minhum waxaa ka mida aakhidun kitaabahu mid kitaabkiisa ku qaadanaya biyamiinihi midigtiisa waakhidun wa minhum waxaa ka mida aakhidun kitaabahu mid midig kitaabkiisa ku qaadanaya bishimaalihi bidixdiisa oo min waraa'i dahrihi ama dhabarkiisa xaggiisa dambe ayuu ka qaadan kamaa qaala allahu jala wacala sida ilaahayba yidhi wa kulla insaanin qof kasta wa alzamnaa kulla insaanin alzamnaahu waxaan laasiminay daa'irahu camalkiisii fii cunuqihi qoorta iyo cunaha ayaan u gelinay ba ilaahay yidhi wanuqriju lahu waa u soo saaraynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kitaaban xaalu yahay kitaab yalqaahu u la kulmi mashhuuran isagoo fidsan iqra' akhri baa laodhan kitaabaha kitaabkaaga kafaa binafsiga nafdaadaa kuugu filan alyowma maanta calayka korkaaga xasiibaa xisaabiye nafdaada ayaa kugu filane yacni akhrisa ayaa la odhanaya waxau sheekhu leeyahay maalintaa markay xaaladdu halkaa marayso wa tunsharu dawaawiin waxa la soo saari waxa markaa la furi diiwaanadii dawaawiin waa jamcu diiwaan diiwaanna waxaa looga jeedaa dee markaas buuggii lagu qorayay acmaashii addoommada waana dawaawiintaasi waa saxaayifulacmaal buu idhi xaashiyii ay malaa'igtu wax ku qoraysay malaa'igtii bini aadmiga acmaashiisa loo xil saaray xaashiyii ay ku qorayeen baa maalintaa la soo saaraya kalaa bal tukadibuuna biddiin wa ina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun sida ilaahay uu leeyahay malaa'igtaa xaafadada ah ee ilaalinaysa ee kiraamtae wanaagsan ee kaatibiinta ah waxay qabanayaan qorayaan wixii ay qoreen ayaa maalintaa la soo saaraya kitaabada markaa saxiibta acmaasha xasanaadka iyo wanaagga uu sameeyey iyo sayi-aadkii wuxuu sameeyeyba waa la qoraa xagga xasanaadka qofka waxaa laga qoraa wuxuu sameeyey iyo wuxuu niyeeyey iyo wuxuu ku hamiyey intaba waa loo qoraa wixii uu qabtay ayada waa loo qorayaa wixii uu niyeeyeyna waa loo qorayaa ajri niyo oo dhammaystiran ayaa loo qorayaa si xadiidka uu inoo tilmaamayey imaamu axmed iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan oo sheekh albaanina sanadkiisa uu saxiixinayo qisada ninkii maalka lahaa ee ilaahay jidhkiisa ku bixinayey ee ninka faqiirka ahina u lahaa haddaan maal lahaan lahaa sida ninkaasoo kale khayrka iyo wanaagga ugu bixinayo ayaan aniguna ugu bixin lahaa marka xagga ajarka waa isku mid macnaha kana ajar niyo ayuu helayaa kana ajar camal ayuu markaas isaguna helayaa oo markaa dee ajrigaa isku mid ka noqon maayana kana ajri niyo ayuu helayaa kana ajri camal ayuu helayaa sidaas ayaa markaas cadaaladdu ay tahay hamiga ayadana waa loo qoraya wax wanaagsan ku hamiyo oo hadduu wax ku hamiyo oo uu sameeyo markaa uu wixii uu awoodayey haddii haba dhammaystiri kari waaye isagana ajrigii oo dhammaystiran ayaa loo qorayaa sida ilaahay yihi waman yakruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasuulihi uma yudrikhu lmowtu faqad waqaca ajru cala allah qofka ka baxa gurigiisa isagoo ilaahay iyo rasuulkiisa u jiroonaya kadibna geeridu ay haleesho faqad waqaca ajru cala allah ajrigiisu ilaahay ayuu markaa ku dul dhacay bal xataa qofku marka uu caadadiisa ay camal iyo waxqaba tahay ee ama xanuun ama wax kale ka soo dhex galo isagana waa loo qorayaa wixii uu samayn jiray oo wuxuu rasuulku yidhi hadduu addoonku xanuunsado ama u safro wixii uu qaban jiray markuu nagaayuu fayoobaa waa loo qorayaa wixii uu ku hamiyey ee isagoo markaa awood iyo haddana aan u samaynin xasana kaamila ayaa markaa loo qorayaa sayi-aadka iyo xagga xumaanyaalaha wuxuu sameeyey ayada waa loo qorayaa waxaa kaloo loo qorayaa wixii uu doonay u saciyey ayana waa loo qorayaa ee uu xataa kari waayey wuxuu niyeeyey uu tamaniyeyna waa loo qorayaa oo wuxuu sameeyey ayada waa caddahay waa loo qorayaa wixii markaas uu doonay ee u saciyeyna waa loo qorayaa xadiidka saxiixa markuu nabigu leeyahay ida altaqa almuslimaani bisayfayhima labada muslim markay seefahooda iskala hor yimaadaan hubkoodaa loo jeedaa ka wax dilay iyo kala dilayba waa finnaar waxaa la yidhi balkan dilay garanna waa faacilo dembi buu sameeyey kala dilay muxuu yahay isaga lafdiisu wuxuu ku dadaalayay uu goostay walaalkii markaa dilitaankiisa yacni qofku wuxuu doonayaa xumaan inuu sameeyo zile inuu sameeyo wuxuu doonayaa khamri inuu cabo laakiin waa u suurto geli weyde isagu teello uma dhiganin dembigiisii markaasi waa loo qoraya ka markaa meelaha meeraysanaya zinada doonaya ama khamri iyo xumaan kale doonaya ee laakiin ay u suurtogeli weyde isaguse ku talagalay waa loo qoraya ka markaa isaguna xumaantii samaniya doon laakiin niyo unay ka tahay wax ficila aan raacinin isagana waa loo qoraya waayo nabigu sala allahu calayh wasalam xadiidkii aynu hadeer soo haynay wuxuu yidhi ninbaa isagana odhanaya arkaya nin xumaan maalkiisii ku samaynaya oo ku tumanaya dabeetana wuxuu odhanaya haddii maal aniguna aan lahaan lahaa sida ninkaasoo kale ayaan aniguna samayn lahaayo xagga dembiga iskuga mid ayay noqonayaan isaguna dembi niyo ayuu leeyahay hadduu markaa xumaan ku hamiyo oo uu ka tago culimmadii waxa leeyahy hadduu cajis markaa uga tago oo uu kari waayo qofkii sameeyey oo kale ayuu noqonayaa caamilkii markaa u saciyey oo kale ayuu la mid noqonaya hadduu ilaahay dartii uga tagana ajri buu ka helayaa haddii markaas ani waxa nafdiisaba ay markaa iska diida ama qalbigiisaba aanu kusoo dhicinna ajri iyo xasanaad midnaba ka heli maayo haddaba wuxu uhi sheekhu dadkii saddex qaybood bay u qaybsamayaan ama laba qaybooduun marka dawaawiinta iyo saxaa'ibda acmaasha sidaa loogu qoray la kala bixiyo ee lasoo saaro fa aakhidun kitaabahu biyamiinihi mid kitaabkiisa wuxuu ku qaadanayaa midigta waana dadka muuminiintaa waxaanay markaa midigtaa looga dhiibayaa ay markaa tilmaamaysaa inay markaa dad liibaanay oo wanaagsan oo asxaabulyamiina inay yihiin ayay tusinaysaa midna wuxuu ku qaadanayaa kitaabkiisa bishimaalihi ama dhabarka xaggiisa dambe ayuu markaa ka qaadanayaa marka culimada qaarkood waa saddex bay yidhahdeen laakiin daahirku wuxuu isugu soo noqonayaa un waa laba un kan markaa kitaabkiisa dhabarka ka qaadanaya waa kii bidixda ka qaadanayey oo xaggaa dambe ayaa looga soo dhibaya deetana saasuu bidixda uga qaadanaya midna midigta ayuu markaa ku qaadanayaayo iyadoo xagga hore looga dhiibaya weliba midigta looga dhiibaa kana markaa xagga dambe ayaa looga dhiibaya oo weliba bidixda ayaa looga dhiibaya bidixda wuxuu uga qaadanaya waa min asxaabi shimaal xagga dambe wuxuu uga qaadanaya mar hadduu ilaahay kitaabkiisii dhabarka u jeediyey adduunyadii inta uu ka dhaqaaqay cadaaladdu waxa weeye maalinta qiyaama acmaashiisana xaggaa dhabarka iyo gacanta bidix in laga siiyo ilaahay baana aayad qur-aan inoogu sheegayoo ilaahay wuxuu uhi wakulla insaanin waalzamnaa kulla insaanin alzamnaahu taa'irahu fii cunuqi ilaahay wuxuu leeyahay qof kasta oo bini aadmi ah waxaan laasiminay oo aan ku ladhnay oo aan daba dhignay daa'irahu camalkiisa fii cunuqihi qoorta ayaan u gelinay baa ilaahay yidhi yacnii daa'irna waxaa loo jeedaa waa camalkiisii liannu camalka uu qabtaa waa wax ka duulaya oo isaga ka baxaya oo aan dib markaa ugu soo noqonaynin ama yacnii kulla insaan daa'irahu waxaa looga jeedaa wixii markaas loo qoray ee u duulay markaasee qadar ahaan ugu soo duulay ayaan markaa laasiminay oo sidaa markaa waxaa qoorta la geliyey ee ama siris ama markaa qoorxor qoorta la geliyey aanay uga fakanaynin ayaa qof kasta markaas camalkiisu uu u laasimayaa oo aanu markaa camalkiisu uga fakanaynin maalinta qiyaama taasi waa adduunyadii oo qof waliya camalkiisu sidaasay markaa isu suran yihiin oo isu laasimsan yihiin ilaahayna wuxuu yidhi wanuqhriju lahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha camalkiisa waa u soo saaraynaa kitaaban xaaluu yahay yalqaahu la kulmi manshuuran isagoo fidsan maalinta qiyaamana camalkiisii adduunyada intuu joogay qoorta u sudhnaa wuxuu la kulmi isagoo kitaab kala baxsan oo kala fidsan ah ayuu iman oo uu la kulmaya maalintaa waxaa la odhan akhri baa la odhan kitaabkaagii yacni qof aan wax akhriyaynin ma jiro qof waliba markaa waa akhrisanaya waxaa la odhanayaa kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba nafdaada ayaa xisaabiye kuugu filan wixii aad samaysay ilaa maalintaada qaangaadhay wixii aad samaysay khayr iyo shar halkaasay kuugu qoran yihiin adiga ayaa markaa fahmaya adigoo akhrisa baa la leeyahy adigaa markaa xisaabiya nafdaada isugu filane cid markaa kaloo ku xisaabinaysaa ma jirte bal eega ayaa la odhanaya wa tunsharu dawaawiin diiwaanadii ayaa markaa la fidinayaa oo lasoo saaraya wahiya saxaa'ifu lacmaali acmaashii biniaadmigu qabanaya xaashiyihii lagu qoray weeye faaakhidun midi waa mid ku qaadan kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa ayuu ku qaadan allah inaga mid dhigo waakhidun midna waa mid ku qaadanaya kitaabahu bishimaali midigta dhexda ayuu ku qaadan oo min waraa'i dahri ama xagga dambe ee dhabarka ayuu ka qaadanaya kamaa qaala allahu sida ilaahay uu yidhi wa kulla insaanin qof kasta alzamnaahu waxaan la alzimnay daa'irahu camalkiisii baanu fii cunuqihi qoorta u gelino camalkiisa iyo qofku kala fakan maayaan wanuqhriju lahu waa u soo saaraynaa camalkiisii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kitaaban xaalu yahay mid la qoray oo yalqaahu la kulmi manshuuran xaalu yahay mid kala baxsan iqra' akhri baan odhan kitaabaka kitaabkaaga kafaa binafsiga nafdaada ayaa kugu filan alyawma maanta caleyha quraaga xasiiban xisaabiye wa yuxaasibu allahu ilaahay dabeedna wuxuu xisaabinayaa alkhalaa'iqa khalaa'iqdii ayuu xisaabinayaa waykluudi cabdihi lmu'min addoonkiisa mu'minkaabaa ilaahay la gaar noqonaya fa yuqariruhu waxaa ilaahay qirsiinaya u ogolaysiinaya bidunuubihi dembiyaalkiisa kamaa wusifa daalika waxaa loo xisaabinayaa sidii lagu sifeeyey fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha sidii lagu sifeeyey ayaa lagu xisaabinaya wa ama alkufaaru gaalada miyaa falaa yuxaasabuuna ayaga lama xisaabinayo muxaasabata man mid xisaabintoo kale tuusanu la miisaami xasanaatu wanaagyaalkiisa iyo wasiyaatu xumaanyaalkiisa fa inahum ayaga laa xasanaata lahum wanaagyaal uma sugnaanin walaakin tucaddu acmaalum acmaashooda waa la tirinaya fa tuxsaa dabeedna waa la koobi fa yuuqafuuna calayha waa la dul joojin wa yuqararuuna biha waana la ogolaysiin wa yujzawna biha waana lagu abaalinaya waxau sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala wa yuxaasib allahu alkhalaa'iq ilaahay wuxuu xisaabinayaa khalaa'iqda ayuu xisaabinayaa in khalaa'iqda la xisaabinayo ilahay kitaabkiisa ina tusinaya sunnaha nebiga ina tusinaya ijmaaca markaa ummadda muslimiintu ay ku ijmaacday ayaa ina tusinaya faama man uutiya kitaabahu biyamiini fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaab fudud ayaa la xisaabin doonaa qofka kitaabkiisa midigta laga siiyey wa ama man uutiya kitaabahu waraa'a dahri fasawfa yadcuu hubuura wayaslaa saciira ilaahay baa inoo sheegay kaa dhabarka laga siiyeyna inuu markaa halaagsami doono u halaag u yeehan doono saciirana inuu geli doono xadiis saxiixa baa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayana inooga sugnaatay culimmada muslimiinta ahlusunna waaljamaaca iyo salafgeennina waxay qabaan oo ay isku waafaqsan yihiin ilaahay khalaa'iqda inuu xisaabinayo haddaba waa wixii alla abuuray oo dhan waxaa laga soo reebaa qolyo sida xadiidka saxiixa ay tilmaantay jannada gelaya xisaab iyo cadaab la-aan sida xadiidka aynu kitaabu tawxiidkaba aynu ku soo marnay ee nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu arkay ummaddiisa oo la yidhi waxaa la jira toddobaatan kun oo jannada gelaya bilaa xisaabin walaa cadaab oo kuwaan markaa odhanaynin wax nagu tufa oo aan isgubaynin ee aan waxba baasaysanaynin wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodana tala saaranay weliba riwaaya imaamu axmed leeyahay waxay tilmaamaysaa mid walbana toddobaatan kun inay la sii jiraan markaa kuwa lama xisaabinayo xadiidka yacni halkan waa laga soo reebaya sida markaa xadiidka nebigu uu tilmaamayo khalaa'iqdu jinkii ayaa soo gelaya maxaa yeele iyaguna waa mukallafiin gaaladii baa markaa iyaguna soo gelaysa inkastoo sida mu'miniinta loo xisaabinayo iyo sida gaalada loo xisaabinayo ay kala duwan tahay amaa bahaa-imtii iyo mayeeraankii ayaga waa laysu qisaasi laakiin xisaab ay takliif iyo wax laazimii ku jirto ayaga la xisaabin maayo oo ayaga dee hawaab iyo ciqaab toona ma leh laakiin wixii markaas ay adduunyadii markaa dhexdooda ay isgaarsiiyeen waa loo kala geynayaa inahu yukhtasu lishaati ljalxa min shaati lqarnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi neefgii geesahan ayd geesahan ahayd ee neefka kale bilaa geesaha daaqaya markaa qarabka ka eryanaysa geesaha markaa ku feedhaysay maalinta qiyaamaha waa loo kala goynaya ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi dabeetana wayakluu bicabdihi lmu'min ilaahay wuxuu la gaar noqonayaa addoonkiisii mu'minkaha dembiyaalkiisa ayuu qirsiinayaa iyadoon cid la daalacsiinin iyadoon cid la ogeysiinin ayaa ilaahay markaa gaar la noqonaya dembiyaalkiisii ayuu qirsiinaya waxayo waxaasoo maad samaynin saw kaa maad samaynin saw kaa maad samaynin waa qiranayaa isaguna dabeetana ilaahay wuxuu odhanaya waa ku asuray adduunyadii wa ana akfiruha laka alyowm maantana anigu waan kuu dhaafaya ilaahay baa markaa asurgiisa saaraya meelaan qofnaba aanu ku arkaynin axadnaba aanu ku maqlaynin ayaa ilaahay uu ku xisaabinaya haba laga dhaafee haddii marka hore dee ummadda markaa waxaad gashay markaa loo sheego oo loo muujiyo yacni waxoogay fadeexabaa ku sugan isagoo ilaahay una dhaafaya ayaa haddana dadka lagu dhex fadeexayn maaye gaar baa loogu sheegaya xisaabtaasina waa sida kitaabka iyo sunnaha ilaahay uu ku sheegay ee rasuulkiisa maxamedi markaa inoo sheegay ayaa loo xisaabinaya waayo arrimaha haybiga khabarka ayuunbaa loo cuskadaa oo loola noqdaa ee caqli bini aadmi waxba ka gaari maayo intaa lainoo sheegay inaan ku fahanno mooyaan caqli bini aadmi waxba ka gaari maayo amaa gaalada miya ayaga looma xisaabinayo sidii loo xisaabinayo qofkii xasanaad iyo sayi-aad loo miisaamayey sidii loo xisaabinayo saasoo kale ayaga loo xisaabin maayo maxaa yeelay iyagu wax xasanaadahoo ay leeyihiin iyo wax wanaagahoo ay leeyihiin ma jirto falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna iyaga markaa acmaal loo miisaamaya ma jiro sawaabay aakhire markaas ay ku leeyihiin ma jirto waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mansuura waxoodu markaas waa boodhka markaa la saydiyey oo kale oo wax alla waxay ku leeyihiin ma jiro wixii markaa gaalku uu sameeyo adduunyada ayuunbaa markaa wax lagu siiyaa aakhirase wax allayaaliyo wuxuu ku leeyahay ma jirto mar hadduu gaalku markaa dhinto sawaabu aakhire ku leeyahay iyo wax amalku adduunyada ku qabanayey oo markaa wax laga siinaya ma jirto laakiin adduunyada ayuunbaa markaa ayaga markaa wax lagu siiyaa marka muuminka isaga sida aynu soo sheegnay ayaa loo xisaabinaya dembiyaalkiisa loo qirsinaya gaalada iyo munaafiqiinta ayaga calaa ru'uusi alkhalaa'iqi baa loogu dhawaaqay waxaa la odhanayaa kuwaasi waa kuwii ilaahay beeniyey alaa lacnatullaahi cala aldaalimiin ayaa la odhanaya xadiid kale oo saxiixa oo nebiga ka sugnaaday abu hureyre addoonka ayaa ilaahay la kulmaya munaafiqa markaasoo dhan yaa hebelow miyaanan markaa ku maamuusin miyaanan madax kaa dhigin miyaanan markaa adduunyo badan kuu sakrin miyaanan kuu guurinin markaasoo dhan yaa nacam ma filaysay marka umalaysay inaad ila kulmaysa wuxuu dhanayaa maya haddi waa ku ilaawiyaa si adii ilowday mid kale ayuu la kulmi oo sidii oo kale ayuu odhanaya mid kale ayuu markaa la kulmi markaasuu odhanaya waan ku rumeyey oo kitaabkaan rumeyey oo rasuushaadaan rumeyey oo waa tukaday oo waa soomay oo waa saqays wax badan buu sheeganaya markaasaa la odhanaya hadda ayaa markhaati lagu yeelaya dabeetana afka ayaa la daboolaya markaa lafihiisii iyo hilibkiisii iyo bawdihiisii ayaa markaa camalkiisii oo dhan iyo wixii xumaay markaa samaynayey ayay markaa ku markhaati furayaan wayuxaasibu allahu lkhalaa'iqa ilaahay khalaa'iqda ayuu xisaabin wayakhluu bicabdihi lmumin addoonkiisa muuminkaabuu la gaar noqon fayuqariruhu ilahay markaa wuxuu qirsiinayaa bidunuubihi dembiyaalkiisa kamaa usifa dalika sidii kaa loo sibeeyey fi lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnaha wa ama alkufaaru gaalada miya falaa yuxaasabuuna lama xisaabo muxaasabata man mid xisaabiddii tuusanu la miisaami xasanaatuhu wanaagiyaalkiisa iyo wasayi'aatuhu xumaanyaalihiisa fa inahum laa xasanaata lahum wax wanaagoy leeyihiin ma jirto walaakin tucaddu acmaaluhum acmaashooda ayaga waa la tirin fa tuxsaa waa la koobi fa yuuqafuuna calayha marka acmaashoodii la tiriyo ee la koobo fa yuuqafuuna calayha waa la dul joojinaya waxaa la leeyahy acmaashiini waa tane bal eega ayaa markaa la leeyaho waa looga warramaya wa yuqararuuna bihaa waana la qirsiin oo waa la ogolaysiin yunabau linsaanu yowmaydin bima qadama waakhar wawadica alkitaabu fatara lmujrimiina mushfiqiina mima fiih dabeetana waa qiranayaano wayujzawna biha dabeetana waa lagu abaalinayaa wa fii carasaati alqiyaama banaanada qiyaamaha waxaa ku sugan alxawd almawruudu darkii lagu aroorayey oo lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigeenna u sugnaaday wa maa-uu biyihiisu ashaddu bayaadam cadaanka waa ka daran yihin min allabani caanaha waaxlaa waa ka macaan badan yihin min alcasali malabka aaniyatu weelashiisuna cadadu nujuumi samaa samada xidigooda tiradooda weeye man yashrab minhu sharbatan qofka mar ka caba laa yadmaw oomi maayo bacdaha dabeeda abadan weligii duuluhu dherarkiisu shahrun weeye wa carduhu baladhkiisuna shahrun bil in loo socdo weeyaan waxa uu sheekhu leeyahay halka carasaadkaas iyo bannaanka weyn ee mawaaqifda qiyaamaha waxaa ku sugan xawdkii iyo darkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee lagu aroorayey ayaa ku sugan darka nebiguna yacnii inuu culimmada ahlusunna waljamaca waa qabaan axaadiida markaa ku soo aroortayna yacni axaadiid mutawaatira ayaa lagu tilmaamo qaciyu hubuut ah ahlulxaq oo dhammina waa ku ijmacsan yihiin khawaarij iyo muctasila ayaa markaas iyagu diida laakiin axaadiida nebiga kaga sugnaatay afartan saxaabi way ka badan yihiin idan xaddu tawaatur ayay gaadhay waxaana nebigu sala allahu calay wasalam ka warramay inuu haddaba jiro waayo maalin maalmaa ka mida isagoo nebigu khudbadaynaya sida xadiidu lbukhaari warinayo wallaahi wa inii wallaahi la anduru ilaa xawd alaan buuli hadda ayaan darkayga arkayaa buuli waxaa sugnaaday nebigu inuu waa mimbarii calaa xawdi mimbarkayganaan ka khudbadaynayaa darkaygiibuu dul saaran yahay oo yacni sidaasuu u dul saarayo waa ka hooseeya iyo mae maalinta qiyaamaha la duldhigaya inuu markaa meelo biyo markaa miisaaba ay leeyahay kawharka iyo webiga weyne markaa jannada ilaahay uu ku siiyey oo ay markaa darkaa ka biyeynayaan ayaa nebigu inoo sheegay waana inta aan jidka siraad laga gudbin ee dadku bannaanka ay joogaan ee dhididku uu xakamaynayo intaasaa markaas uu yahay waxaana dadka muuminiinta ah ee shareecadiisa raacay ayaa markaa ka cabaya in badan oo bidco markaas iyo xumaan samaysay ayaa iyaga markaas laga weecinayaayo maalintaa dib looga celinaya oo xagga naarta loo kaxaynaya anigu faradkiina calalxawd baan ahay raga ayaana markaas laga celin doona waxaan odhanaya waa asxaabi waxaa la odhanayaa dabadaa waxay keeneen war uma hayside iska daa baa la odhanaya nabi maxamedow biyihiisu waa ka caddaan badan yihiin buuhi caanaha waana ka macaan badan yihiin malabka urtu miski waa ka udgoonta weelkiisa lagu cabayaana aaniyatu ka nujuumi samaa xadiid baa kusoo aroray cadadu nujuumi samaa samada xidigaha tiradooda weeye laakiin riwaayada kalea ka wanaagsane ka nujuumi samaa xagga tirada xagga nuurka iyo ifdiinka ayay la mid yihiin qofka hal mar ka cabbaana dib dambayse markaas uga oomi maayo dherarkiisa iyo ballarhkiisuna bil in loo socdo ayaa markaas uu yahay oo xaggaa markaa waa mudawar waa wareegsan yahay dhinac kasta bil in loo socdo ayuu markaas leegyahay wa fii carasaati lqiyaamati qiyaamaha banaankiisa alxawd lmawruudu darkii lagu arooraya linabiyi sala allahu calay wasalam ayaa ku sugan maa uu biyihiisu ashadu bayaadan waa ka caddaan darayin min labani canaha waa axlaa min alcasri malabkana waa ka macaan badan yihiin aaniyatu weelalkiisa laga cabayaana cadadu nujuumi sama waa samada xidigaheeda tiradooda weeye man yashrab minhu sharbatan qofka ka cabaa laa yadmaw bacdaha abadan weligii oomi maayo duuluhu dherarkiisu shahrun waa bil in loo socdo wa cardu balarhkiisuna shahrun waa bil markaa ma nebi maxamed ayuunbaale ceel darkaa mise ambiyada kalena waa leeyihiin nebigu siduu xadiidka imaamu tirmidi warinayo inoogu sheegay oo majmuuca turuqa xadiidkaana xasan ama saxiixu lagu gaarsiinayo ina likulli nebiyin xawdaa nebi kastaa dar buu leeyahay laakiin darka nebigeenna ayaa markaas ugu weyn oo markaas ugu qiimo badan wallahu aclam markaa inoogu joogo